da meelarays ururka dhalinyarada iyo suxfiga eh gudoomiye ku-xigeenka saxaafadda nasif welilana waa in sirubna soo dhaweynti meelarahay gudoomiye ku-xigeenka waliha ka dhawaayahayna degmada baydhabo wali ogtiina meelarays muwaadin indhaladi niyo isee koonfur galbeed ee dadshayga ekan surung iniyo ha dhawaayaan inisu meelaraayso farxad iyo fahmus wadan shayka kooy ini dadkay xaadin haayeen weli eedi eedanka faraxrisanaa safarkuusa ha kunagadi gudoomiye ku-xigeenka eedi eeda han dhawaayan wali lanaa hambaliyo hambaliyo dhammaan shacabweynaha koonfur galbeed wali lanaa hambaliyo guulaha siinhooyti lan walba meedhuisuro wali lanaa hambaliyo
bismillaahi raxmaan raxiim dhammaan way salaamey saxaafadda meel kastoo roogdu unoo ha dhawaayan gudoomiye ku-xigeenka saxaafadda waysansanaa dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaanka bacda may ha dhawaayanay gudoomiye ku-xigeenkii saxaafadda soomaali way ha ka dhawaayanay degmada baydhabo unoo eedi eed mayraraayosi anka faraxsan maamulkuusa lahan dhiibi ilaaheelkana ha laqaada lan muwaadin ee kena ha halgami dhabadan ha kulukulumi weliba mayla raayos haka dhaawacmi yaaw waylanaa garabkaa surugno bulshada soomaali gaar ahaan koonfur galbeedkii la shaqeysa garab sugno way kalena hadhawaa hadhawaa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismillaahi raxmaan raxiim ugu horreyn dhammaan dadka ku qeyb qaadanaha ayay hadhawaayo ku guddoomiyaha ama guddoomiye ku-xigeenka suxufiyiinta qaranka soomaaliyeed nusaj eedan mahadsanyiin anamay ku mid ahaa suxufiyiinta ka howlgalaas magaalada baydhabo oo geekana si weyn ku qeyb qaadanahayaan hadhawaayo gudoomiye ku-xigeenka koowaad ururka suxufiyiinta qaranka soomaaliyeed mudane gudoomiye ilaa xalay ilaa shalay may jartay qabanqaabo qaabkii lahakiin dhawaayo lahay mayba eedanka ma hadnagaane maamulka ero ururada haweenka gobolka iyo degmada oo runtii eedan isku xil saaren sideeda laakiin dhawaayo lahay iyo haweenkan aday bargahayta ku shal socdan xaafida shalduun magaalada baydhabo marka guulaninhoytiyu meelikii jeeliha ka dhawaaw suxufiyiintii iyo ururadii bulshada rayidka oo iska duuban oo ha ka dhawaayahayaan bulshadii shargadisig oo geedka ha ka dhawaayahay gudoomiye ku-xigeenka ururka suxufiyiinta soomaaliyeed nasaj oo mudabil ah ergooyinkii ku qeybgalaaya shirka ururka suxufiyiinta muqdisho kordhiyaayo ku qeyb qaadaayan mudabil ana si runtii aan ku qeyb qaadanay waybaana guulaha inuna hagaadana gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee ururka suxufiyiinta soomaaliyeed muddadii bilahayti oona muqdishoha roogni waybani ka qasbanaynay ini una guul shan ya ka qasbanayni muddada bilahaytay bay dhow kuma qanaynin waybahaytahi to markaasay una ka rajeeni ini una koonfur galbeed aan hooyhina guul la taabado kor taasna hortingaa ku argahaytan muddadii bilahayti tartan guin yala galay runtii wayba dareemo kartaana boqol iyo sagaal iyo sagaal qof iyo doorashada ku iibgalaasi boqol iyo sagaal iyo sagaal kasay boqol iyo afartan iyo sagaal kasay tuman qof kumid ee ya kudareerni un wal una kalahayna od ah fayla ma lahayn taasna ayba ku sheegnay dadaal una suubini oo boqol wayba kaalanayhi bulshada koonfur galbeed ka dhagan magaalada muqdishoya kaalani waybaana tiradaasay ka sheegnahi oo kazaa'idini faryaagana oo tuman ee iyo farnyaagan luga hoos ee labaatan saban kartaana ini wakti badan kabini waana ini unaha soo harsurunya oo guulna siin sheegnay yaha ka dhaarani waana taasna guul una markaasii sheegnay isiin sheegtan
bismillaahi raxmaani raxiim geegma in surugna soo dhoweynta gudoomiye ku-xigeenka ururka saxaafadda qaranka soomaaliyeed muxudiin maxamed xasan xusni eeda aan ka faraxsagna anoo ka hadalo magaaga civil society-ga south west muxudiin waykalanaha dhawaaw may koytay gobolka may koytay dadka oo kiinhilowsnay may koytay dadka oo guulo adaan hooydi eedan ka faraxsan may kalena muxudiin dadaalka ada muujidi goobo ada surunti oo tartanka ada ka galli eeda aan ka faraxsagna tallaabo tallaabadan kuduwagna koo sugaana insha allah may kalanaha ka dhawaaw gobolka
bismillahi araxmaan iraxiim walian mahadnagay gabdho hooyooyinka sharafta leh ee sida eedkaan ka dhawaayan gobolka iyo degmada iyo ururada bulshada rayidka xubno kale iyoona sharafta leh aan mahadnagaana wariyaalka runtii si la sheegay baabshir mandeel la sheegay bil iyo la jarya xamar roogni dagaal badan ka jarni har badan galni juhdi badan suubini muhiimadda aan nooli haytay intii koonfur galbeed wariyaashu kaalantiyo meelo ku muuqdan marka dareemo kortan ama doorashada dadkii daawaday anti gabar i kuri oo meel kale ku dareeran anti hana baalsurmin oon ila tartamayeen laakiin ilaahay maadii sagaalo iyo toddoba cod anti kugu guulaysani taasna xilkaasi ku hoyn una oo jarna qof dhaqaale weydiisani runtii dadka qaar ergooyinka meelan oo ku xanuunsadeen xanuunkadooday leeraa iyo jar oo meel eraa is ergooyinka qaar ilaa tan oo la dhiifan ilaahay caafi meel eraa is anti wariyaasha koonfur galbeed anti inti roogti iyo anti xamar ku qayb galiba aan mahad nagaanaysa iskuma daahooliyo on dareerti marka wala rajaanaha sadiida sana ah dareer anti xokeeye ama guddoomiyahan sinuma doogna oo bilaahay era tijaabo kala soo biin doogna marka ciidan mahadsanti dhammaan idaacado magaalada baydhabo iyo t v-da madax bannaan aan mahad nagaana juhdiga dadaalka dalasuubi wali si eed aan ka mahad nagay markale ururada haweenka gobolka degmada ururada bulshada raayidka iyo hooyooyinka oo geefiyoon aan iska baxeen marka ciidan mahadsanti